Xirlaaliyaha guud ee Hirshabelle ayaa ka warbixiyay guulaha uu gaaray garsoorka Hirshabelle isagoona sheegay in xilligii lagu soo kordhiyay garsoorka Hirshabelle uu wax badan ka beddelay isagoona sheegay in waxgaradka bulshada iyo odaydhaqameedyada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaweeyeen garsoorka Hirshabelle isagoona hadalka sii watay ayuu sheegay in wax badan garsoorkani wax badan u ka bedelay qaybta garsoorka runtii wax badan ayay ka qabatay garsoorka hirshabeelle gudoomiye maxkamadda sare markii la magacaabay wuxuu xoog saaray in uu doorto ama maxay ahday imtixaan uu ka qaado dad aqoon-yahan ah oo runtii aqoontooda ku yimida garsoorka markii garsoorka la magacaabay aqoontooda ay ku yimaadeen wixii ka dambeeyana waxaa loo kala diray degmooyinka iyo gobollada ay ka mid tahay hirshabeelle waxaa la furay ilaa wax ka badan shan iyo toban goobood ama shan iyo toban xafiis ayaa laga furay gobollada labada gobol gobol shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan iyo degmooyinkooda runtii muddo maxay hawshaas waxay u socotay si aad iyo aad u wanaagsan dadweynaha ee ku dhaqan dowladgoboleedka hirshabeellena qabuul badan ayay ka heleen waa cadaalad iyo wanaag ayayna runtii ku shaqeeyaan garsoorku garsoorka hirshabeelle waa garsoor laysku hadlayn karo runtii shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo cadaalad ah laguna kormeero garsoorka gudoomiya maxkamadda sare iyo xeraha guudba ay ku kormeeraan shaqada loo haayo muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan hirshabeelle runtii hawshaasi waa howl aad iyo aad haddee u socota odayaasha dhaqanka gacan badan ayay naga siiyaan waa nala shaqeeyaan maadaama ay odayaasha ay u yihiin wax garsoorka qayb ka mida ay yihiin oo sulax iyo wax kasta ay ku soo dhammaynaan ayaga laftooda aaday noola shaqeeyaan waana uga mahad celinayaa runtii wada shaqaynta aynala